أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا waxaan ku soo dhex jirnay suuratu اlfatxi oo fatxigaasu waa inagii nidhi waa fatxu alxudaybiya ayaa laga wadaa oo fatxi lagu magacaabay fatxina sidiisa waxaa dee la yidhaahdaa albaabka xidhan ee la furo albaabu lmuqlaqa marka la furo ayaa fatxi la odhan jiray waxaa kaloo lagu magacaabay markaa addafaru bilbilaadi cunwatan aw sulxan marka waddan maaragtay la qabsado ama qasab xoog lagu qabsado amase heshiis addafaru bilbilaadi cunwatan aw sulxan ayaa fatxi lagu magacaabaa marka waxaynu ka bilaabaynaa maanta in shaa allahu tacaala aayaddeeda koob iyo tobnaad ee suuratu lfatxi ka mid ah ilaa aayadda saddex iyo labaatanaad haddaynu gaadhno marka waxaynu soo haynay ilaahay tabaaraka wa tacaala inuu ilaahay tabaaraka wa tacaala uu yidhi kuwa kula baayactamaya alla ayay la baayactamayaan ay kula heshiinayaan macnaha aayaddu waxay soo degtay markii nebigu ka noqday calayhi salaatu wasalaam xudaybiya oo uu madiina u noqdo jidka sii soconayo oo mudaaric hadda taagan maahay laakiin waa lixikaayati alxaali almaadiya kuwa iyagaa ilaahay bay la baayactamayaan oo la heshiinayaan sida xaqiiqada ah gacanta alle ayaana gacmahooda ka sarraysa ballantaa ninkii buriyaa isagaa unbaa iska buriyey bal naftiisa unbaa ayay dhibaatada kusoo noqonaysa waman awfaa ciddii maaragtay oofisa ballantaana bimaa caahada calayhi allaha wixii ilaahay kula ballamay ciddii oofisana fasayu'tiihi ilaahay wuxuu siin doonaa ajran ajar buu siin doonaa ajarkaasoo cadiima weyn oo janno ayay geli doonaan marka nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi ciddii ku baayactantay ee taxta shajarati nebiga la baayactantay waxaa nebigu yidhi cidina naar ka geli mayso in sha allah laa yadkhulu nnaara min aladiina baayacuu taxta shajarati in sha allahu tacaala laa yadkhulu nnaara min aladiina baayacuu taxta shajarati in sha allahu axadun mid ka midi waxaa weeyaan geli maayo naar dadkii jannada ee asxaabadii geedkaa nebiga kula baayacantay mid ka midi naar geli maayo in sha allahu tacaala markaasaa xabsaha ku qabsatoo tidhi bala yaa rasuulallah maya waa gelaya oo markaasuu maya geli maayo markaasay tidhi wa in minkum ilaa waariduha sawte ilaahay yidhi qof kastoo idinka idinka midii naarta waa ku soo aroorayaa markaasuu yihi nebiga calayhi salaatu wasalaam laakiin maxaa ka dambaysiiyey ilaahay uma nunaji aladiina itaqow wa nadaru aldaalimiina fiiha jithiya marka waa sidaas oo ma gelayaan in sha allahu tacaala naarta ma gelayaan xadiid kalena waxa uu ahaa kaas saxiixa ku sugan yahay saxiixulmuslime waxa uu ahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam addoon uu leeyahay xaadi bin abi baltaca addoon uu leeyahay ayaa uga soo ashkatooday xaadib ka soo ashkatooday oo nebiga u soo ashkatooday sala allahu calayhi waaalih wasalam markaasaa uu yidhi yaa rasuula allah layadkulanna xaaibun annaara xaaib naartu gelayaa oo idulmiyey markaasuu kadabta been baad sheegtay waxa weeyaan geli maayo naarta lannahu shahida badran wاlxudaybiyata lannahu shahida badran wاlxudaybiyata beder buu ka qayb galay iyo xudaybiye naarta geli maayo waana inoo iman doontaa radia allahu can lilmuuminiina id yubaayicuunaka taxta shajarati ayaa inoo iman doono dadkaa alla waa ka wada raalli noqday saxaabada kun iyo afarta boqol iyo dheeraadka ahayd ilaahay waa ka wada raalli noqday oo markaa waa heljanno markaa sidaasay ku qaldan yihiin shayaadiinta shiicada le ah ee maaragtay le saxaabadii oo cumar baa ku jira abubakr baa ku jira saxaabo kale waaweyn oo badan baa ku jirtaa ay leeyihiin maaragtay waa ridoobeen oo diintii bay ka baxeen oo waa ka iyo waa ka waa malcuuniin kuwaasi wax alla wax ay kala og yihiin ma jirto waxaan laga rumaysan maayo laqad radia allahu can lilmuuminiina wa ina allaha laa yardaa can ilqowmi alfaasiqiin sida ilahay kale aayad kale ku yidhi de qoom faasiqiin ahoo ridoobi doona ilahay ka raalli noqon maayo qaala allahu tacaala ilaahay wuxu uhi sayaquulu laka waxay ku odhan doonaan sayaquulu laka waxay kugu odhan doonaan almukhallafuuna kuwii la dibdhigay waxay kugu odhan doonaan min alacraabi xaalay reermiyiga yihiin ama reermiyiga wax ka mida iyagoo ah shaqalatnaa waxaana la goysay oo na mashquulisay amwaalunaa xoolaha yagii baana mashquuliyey wa ahluunaa iyo ehelkayagii ayaana mashquuliyey oonu ku habsaanaye faاstakfir lanaa noo dembi dhaaf dalab faاstakfir lanaa allaha alle ilaahay noo weydiiy makfiro noo weydiiyo iyo istikfaar maaragtay noo samay nebi allow saasa ku odhan doonaa qaala allahu tacaala ilaahay wuxu uhi yaquuluuna waxay leeyihiin bialsinatihim carabkooda waxay ka leeyihiin maa waxbay ka leeyihiin laysa aan aan kusu laysa aan ahayn fii quluubihim qalbigooda mid ku sugan aan ahayn waxaan qalbiga kaga jirin oo afka baarkiisa ah oo mujaamalo ah ayay ku leeyihiin istakfir lana adaas ka dhab mahaba ee waa iska mujaamalo iyo munaafiqnimo ay ka tahay qul waxaad tidhaahdaa nebi allow faman qofkeebaa yamliku faman yamliku yaa idin yaa idin tari kara lakum adinka min allaahi xagga alle shay-an shayba yaa wax idinka tari kara xagga alle in araada hadduu doono bikum idinka hadduu idinla doono daran dhibaato hadduu doono inuu idin dhibi maarata idin dhibaateeyo ama uu idin cadaabo ow araada hadduu doono bikum idinka hadduu idinla doono nafcan hadduu waxtar idinla doono oo inuu maaragtay idin janneeyo doono yaa idinka taraya macnaha qofna idinka tari maayo weeyaan bal iska daayo kaana allahu ilaahay wuxuu ahaaday khabiiran mid baadil og oo hoos u og buu ahaaday wax bimaa tacmaluuna waxaa samaynaysaan ayuu ilaahay hoos u og yahay waxaasuuna idinku abaalin doonaa aayaddani waxaa ka hadlaysaa nebiga calayh salatu slam saynu soo sheegaynay markii uu u soo baxayey maka oo uu is yidhi soo cumrayso oo wuu maaragtay ri ku riyooday isagoo xaramkii tegey oo timihiina goostay xiirtay oo dawaafay oo cumraystay oo isagaa ku isagii saxaabiisa ku riyo uu ku riyooday ayuu soo baxay dalxulayfa ay markuu marayey ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa la cumar baa ku yidhi yaa rasuul allah niman oo cadowa baad u tegeysaa cadowgii dee qureysheed baa maka kaaga horreeya hubna ma sidatid rag badanna ma wadatid laa silaaxa macaka walaa qurac fardana ma wadatid hubna ma wadatid rasuul allow sidaa ha ugu tegin markaasaa nebigu calayhi salaatu salaam uu cid diray oo madiine wuxuu yidhi yaan nala kaga hadh cid nafleeya ninka naga hadhay hana la raaco reermiyigiina waa cid buu diray oo qabaa'il reermiya ayaa jira oo musayne iyo juhayne iyo ashdac iyo khifaar iyo madiine waa ka ag dhowdhow yihiin oo waa qayladu waa gaadhaa kuwaasi maaragtay inay nebiga raacaan calayh salatu salaam ay xoog ku tagaan maka ayuu markaa dalbaday ayuu dalbaday madiine dadka muslimiinta usoo hoydaana markaa maba badno oo waa waxaan laba kun oo qof gaadhin baa la yidhaahdaa ayaa markaa ku noolaa markaa reermiyigii waa habsaameen wax badan oo acraabta ka midii waa habsaameen alacraab waa jamcu acraabiyin oo kelimadan alcaraabi waa jamc mufradkiina waa acraabiyun wa huwa man sakana albaadiyata min alcarab magacaana waxaa la yska yidhaahdaa oo leh ciddii carab ka mid ahee miyiga degta ee reer baadiyeah ayaa alacraab la yidhahdaa marka kuweynu ma noqonayaan acraab ma noqonayaan maya lannahu laysu min alcarab miyaan istaa noqonay carabta waxaa l m haddaynu nahno soomaalida waa carabna dee way iska noqonayaan oo acraab baynu odhan karaynaa marka inagu acraab waa iska nidhahnaa laakiin hadday carab un carabnimo sugnaato un baynu acraab noqon karaynaa reermiyigeynu noqonayan acraab noqonayan sayaquulu markaa kuwii baa marka diidey oo nebiga calayhi salaatu wasalaam yay ka habsaameen iyagoo markii dambe uu soo noqdayna ku cudur daaran doona oo alla uu sii sheegay inay ku cudur daaran doonaan shaqalatnaa waxaana lugooyey macnaha na mashquuliyey xoolihii iyo beerihii iyo ehelkii iyo caruurtii iyo dumarkii waxba ciyaalkii waxbaa naga dayacan waxaasaan rasuul allo ku habsaana xumaan kale nagama ahayn kolleyba bal markaa iminka dembi dhaaf ilaahay noo weydi saasay odhan doonaan rabbi wuxuu u sheegi doonaa inaanay arrintu sidaa ahayne ay diin xumo iyo caqiide xumo iyo ay ka tahay iyo mala xumo alle iyo rasuulkiisa ay mala xun ka malaysanayaan oo diinta ayaanay guulaysanaynin rasuulka waa in afka la gashan doono in maaragtay ay qaar yidhaahdeen marka loo eego nebi maxamed iyo saxaabadiisan kusii socdo maka marka loo eego reer quraysheed waxay ka dhigan yihiin xoogaa akalatu jazuur in hal cunta hal in loo qalo bay bay uga dhigan yihin reer maka afkay gashanayaan maay maxay macnaha ka ka doonayaan midda kale halkan buu ku baxsan waayo lagu soo duulayaayo maalin la dullimaad baa ayaa halkan lagu galaabixinayaaye ma maku ku nabadgelayaa waxaabay is yidhaahdeen reer baadiyihiio caqiide xuma ayaa heshay tii baa ilaahay nebiga calayh isalatu slam uga sii warramaya sayaquula waxay ku odhan doonaan laka adiga rasuul allahu almukhallafuuna kuwii dib loo dhigay inay baxaan macnaha rasuulka inay raacaan dib uga dhacay oo aan nebiga calayh isalatu salaam la bixin caam alxudaybiya oo aan maka u raacin kuwaas baa almukhallafuuna laga tilmaamaya waxay odhan doonaan shakalatnaa maquul qowlkooda waa kaa shakalatnaa waxaana lu gooyey oo na habsaamiyey amwaalunaa xoolaha iyagii iyo xoolihii baanu kala wadnay waahaluunaa iyo ehelkii iyo ciyaalkii ayaanu maaragtay ku mashquulnay ee faistakfir lanaa noo dembi dhaaf weydii allaha alle alle noo dembi dhaaf weydii qaala allahu tacaala ilaahay wuxu uhi yaquuluuna waxay ka leeyihiin bialsinatihim carabadooda waxay ka odhanayaan maa laysa fii quluubihim waxaan qalbiga kaga sugnayn ma hadal bay odhanayaan laysa aan ahayn fii quluubihim qalbigooda mid ku sugan oo carabkooda iyo qalbigooda mid ay iswaafaqsan yihiin ma aha carabkiina waxay ka leeyihiin istakfir lanaa qalbigana wax kalaa kaga jira oo caqiide xumo iyo ayaa kaga jirtay waa mujaamala waxaanay wadaan iyo musaanaco weyn qul waxaad tidhaahdaa faman keebaa waa istifhaam lakiin istifhaamku marmar muusan xaqiiqiisa ku imin oo ku yimaada bimacna nafyi faman ymliku ay laa axada ymliku cid maaragtay idin haysa oo idin haranaysaa ma jirto cid idin tari kartaa ma jirto lakum idinka min allahi xagga alle idinka tari karta shay-an waxbaba waa nakiro fii siyaaqi maaragtay alistifhaam ama fii siyaaqi nafyi waxa weeyaan wax allo wax laydinka tari kara cid idinka tari kartaa ma jirto xagga alle in araada bikum hadduu idinla doono alle hadduu idinla doono daran qiraada kaleo sabciyad ahina waa durane daran iyo duran labadoo la akhriyey oo araada uu doono bikum idinka nafcan waxtar hadduu idin doono bal iska daaye intiqaal weeye xukunkaa hore sidiisa weeye oo ka soo intiqaale kaana allahu ilaahay wuxuu ahaaday khabiiran midkii baadin og bimaa tacmaluna waxaa samaynaysaan ilahay waa ogyahy oo waa baadin ogyahy bal iska daaya waa intiqaal kale danantum waxaa u malayseen alla yanqaliba arasuulu rasuulku inaanu ku soo noqon doonin iyo walmu'minuuna mu'miniintu inaanay ku soo noqon doonin ilaa ahlihim ehelkooda abadan weligood abagood inaay cidiba ka soo noqonaynin oo la baabiinayo oo maka lagu tirtiri doono o lagu layn doono saas baa u malayseen wa zuyina waa la qurxiyey daalika kaa ayaa la qurxiyey danigaa xun baa la qurxiyey fii quluubikum qalbigiina dhexdiisa lagu dhex qurxiyey wa danantum waxaa u malayseen danna saw-i xumaan xumaan mala xun baa malayseen wa danantum waxaa malayseen danna saw-i mala xun addannu sayi lqabiix mala xun baa malayseen oo wa kuntum waxaa ahayteen waxaa ahaateen qowman rag baa ahaateen ama qolo ayaa ahaateen buuran oo halaagsamay qole halaagsan oo halaag uu ku dhacay oon khayr lahayn ayaa noqoteen markaa rabbi wuxa uu leeyahay umaydaan habsaamin cudurdaar inaad ku mashquusheen xoolihii iyo carruurtii iyo ehelkii waxa umaydaan habsaamin ee waxa weeyaan waxaa u habsaanteen caqiide xumo iyo gaalnimo iyo munaafiqnimo iyo mala xuna a malayseen iyo ilaahay inaanu diintiisa u gargaaraynin ilaahay nebigiisa inaanu u gargaaraynin nebiga iyo saxaabada la marin doono oo aad ka raaxaysan doontaan baa u malayseen caqiide xuma ayaa idin reebtay sidaas baa rabbi leeyahay waxaa taa bal bal danantum marka waa intiqaal waa taraqi kor baa loo soo kacay markii horena waa bal kaana allahu bima tacmalu khabiir bah danantum waxaa u malayseen allan yaqliba inaanu soo laabmi doonin soo gadoomi doonin alrasuulu rasuulku inaanu usoo gadoomi doonin iyo wlmu'minuuna mu'miniintu ilaa ahlihim ehelkood inaan cidibo ka soo noqonayn abadan weligeedba kulligoodba in tustacصal sha'fatuhum wa tustabaadu khadraa'uhum in la wada baabiin doono ayaa u malayseen wazuyina waa la qurxiyeyna daalika arrintaa waa la qurxiyey malaha fii quluubikum qalbigiina dhexdiisa lagu qurxiyey saasaa idinku aa u haysateen oo aa musrax ku ahaydeen wadanantum waxaa u malayseen danna saawi male xun baa malaysateen male aada iyo aada u xun ayaa malaysateenoo maaragtay alla iyo rasuulkiisa ka malaysateen oo malahaas waa maxay inaan soo noqon dooninde wa kuntum waxaa ahaateen qowman qole ayaa ahaateen qoladaasoo buuran halaagsamay ey halka haalikiin oo waa jamcu baa'ir baa leeyay jamcu baa'ir jamcu baa'ir weeyaan iyo ma ahine waa master lagu magacaabayoo buurantu waa master sumiya bihi aduu labadaba waa la iyo waa ismu faacil kolley waxaa weeyaan haalikiina halkaa haalikiina waa kuwa halaagsamay oo kuwa dhimanayo halaagsamay oon bilaa khayra baa tihiin sidaas ayaa ahaateen waman lam yumin kii aan rumaynin bilaahi alle aan rumaynin iyo wa rasuulihi rasuulkiisa si guudba wixii iimaan laga waayey oo alle iyo rasuulkiisa aan rumaynin ilaahay waxau ihi fa innaa annagu actadnaa waxaanu u diyaarinay lilkaafiriina gaalada ayaan u diyaarinay saciiran jahanamo ayaan u diyaarinay ma cadaab baan u diyaarinay waman mantaani waa ay noqon kartaa ayay culimmadu leeyihiin mawsuulo way noqon kartaa shardiyana way noqon kartaa haddii mawsuulo laga dhigo waman ey aladii midkii lam yumin billaahi wa rasuulihi caa'idkeeda wuxuu noqonayaa lilkaafiriina ismigaa daahirka abaa yani caaidkii damiirka caaidka u noqon lahaa noqonaya haddii kalena waa iska caddahay waman lam yumin ciddii aan rumaynin bilaahi alle iyo warasuuli rasuulkiisa fa innaa anakuwa actadnaa waxaan u diyaarinay baa rabbi yidhi lilkaafiriina gaalada waa gaal dee horta waa gaal gaalo oo dhanna waxaan u diyaarinay cadaab baan u diyaarinay welilaahi ilaahay ou qur buu sugnaaday mulku samaawaati samada mulkigeeda iyo tasarufkeeda alle ayaa leh waalardi arlada mulkigeeda iyo tasarufkeeda alla ayaa leh u sugnaaday sidaa hadday tahay yakfiru waa u dhaafaa liman yashaau cidduu doono u dhaafaa oo makfiro mataysatay oo ilaahay si dhaba istikfaar u weydiisatay sida idinka oo kale maaha oo afka ka leh carabka baarkiisa kale istakfir lana qalbigiina wax kale ugu jiraan laakiinse yakfiru wuxuu u dhaafaa liman yashaau cidduu doono oo makfiro maaragtay ilaahay ka dalbata wayucadibu wa cadaaba man yashaau ciddii uu doono ayuu cadaabaa wa kaana allahu ilaahayna wuxuu ahaaday gafuuran mid dembi dhaaf badan buu ahaaday raxiiman oo naxariis badan oo naxariis badan aayaadkaa hore sidaas way leeyihiinoo ilaahay baa tabaaraka wa tacaala mulkiga samada iyo arlada iska leh isaga ayaa u dhaafaya cidduu doono cidduu doonona waa u cadaabayaa waana waa tasaruf guud buu iska leeyahay waa qaacido caama qaacido caama weeyaan lilaahi mulku samaawaati waalardi yakfiru liman yashaa wayucadibu man yashaa wa kaana allahu gafuura raxiima ilaahay tabaaraka watacaala waxaynu weydiisanaynaa cidda uu u dembi dhaafe ee u naxariisto inuu inaga dhigo kuwa inagu dara ayaynu weydiisanaynaa qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi sayaquulu waxay odhan doonaan almukhallafuuna kuwa la dibdhigay ee kadib dhacay nebiga calayh salaatu salaam ee maka aan u soo raacin ee hadda acraabta u badan aada arkayso waxay odhan doonaan idan dalaqtum markii aad aadaan ilaa maqaanima ilaa makaani maqaanima qaniimooyin meelihii laga soo qaadanayey qaniimooyin iyo fur meelihii laga helayey oo aa wax ka soo qaniimaysanayseen markaa aadaan waxayd odhan doonaan qanimada lita'khuduuha saa usoo qaadataan lita'khuduuha sidaa maqaanimtaa usoo qaadataan waxay idin odhan doonaan maquulu qowlkii waa kan waxay idin odhan doonaan daruuna nadaaya oo naga taga natabickum aan idin raacno aan raacno hooqnimada aan wax ka soo helo annaguna yuriiduuna waxay doonayaan an yubadiluu inay bedelaan kalaam allaahi kalaamka ilaahay inay bedelaan oo ilaahay baa u ballan qaaday ahlulxudaybiya wixii ka qayb galay inay aadaan meesha la yhaahdo khaybar oo qaniimadaa keligooda ay soo helaan oo soo qaataan baa ilaahay u ballan usii ballan qaaday tii bay doonayaan markaa inay beddelaan qul waxaad ku tidhaahdaa lan tattabicuunaana raaci maysaan nama raaci kartaan qadaran wa sharcan ilaahay baa qadaray sharci ahaanna nagu raaci maysaan oo ilaahay baa xukumay qaniimadatan dad gaarabaa iska leh meeshaa waxa laga soo helo idinku waa taqaaniin meelaha xooluhu ku jiraanoo waa raadsan taqaaniine laakiin halkan waxba ka soo heli maysaan waxba ka soo qaadan maysa qul waxaad tidhaahdaa lan tattabicuuna ana raaci maysaan kadalikum sidinaas sidiina maaragtay inaydaana raacin ayaa qaala allahu alle uu yidhi min qablo hore uu yidhi intaanaan madiinaba soo gaadhin oo dhexda soo soconno oo xudaybe ka soo noqonnay ayaa ay soo degtay suuraddu soo degtay markaasayna aayaduhu soo degeen sidaasaana la yidhi oo loo sii sheegay inay odhan doonaan waa idin raaci doonaa marka waxaad tidhaahdaan qaala allaahu kadalikum qaala allahu min qablu faseyaquuluuna waxay odhan doonaan bal iska daaye ilaahay ma odhane alla nooma diidine taxsuduunanaa waana xasdayaysaan idinkaa noo diidan inaanu qaniimada idinla qaybsanno oo aanu wax idinla qaadanno idinkaa noo diidan inu xasdayaya haahey ee alla ma diidin oo sharci kuma soo degin saasay odhanayaan bal iska daaye kaanuu waxay ahaadeen laa yafqahuuna kuwa aan garanaynin ilaa qaliilan wax yar mooye fiqiga yaroo adduunyada ku saabsan iyo meesha lacag laga helaye iyo meesha xoolo laga soo qaadanaye iyo waxaas bay ayay xarfaanku inoo yaqaanin sayaquulu waxay odhan doonaan almukhallafuuna kuwii dib loo dhigay waa kuwii hadda aan soo maraynay weeyaan oo ka habsaamay xudaybiya aan nebiga calayh isalaatu wasalaam aan raacin ayaa marka ay maqlaan oo ogaadeen in nebiga calayhi isalaatu wasalaam markiuu bishan oo dulqacday ahayd waa inagii soo marnay dulqacdo markuu noqday oo uu joogay dilxija madiine joogay culammadu waxay isku khilaafsan yihiin ma muxaramna ma dhammaystay oo safar buu bilaabay qaswada khaybar mise muxaram dhexdeediibu khaybar lagu duulay labada qowlba waa jiraan culamada laakiin qaar waxay leeyihin sharxuulmkii waa isdhaafiyadoo safar bisha safar ee muxaram ku xigta ayaa duulimaadka khaybar oo madiine aan aada uga fogeyn ayaa lagu duulimaadka la qaadi doonaa markaasaa ilaahay tabaaraka wa tacaala usii ballan qaaday oo yidhi maqaanimo ayaa heli doontaan qanimadaana reer qoladaa uun xudaybiye tagtay oo qura ayaa qanimadaa qaadan doonta oo ilaahay subxana wa tacala abaalgud degdega facajala lakum haadihi wa inaga maaratay oo tegi doona tan qanimadan baa ilahay u dedejinaya ilaa sidaynu shalay arkaynay dhib weyn baa ka soo gaadhay waxa weeyaan xudaybiye heshiis adag oo qadhaar bay qaateen ya oo marka qofka daahirka u eegaa uu is leeyahay dee waa la waa laydin sandulleeyo sankaa laydinka tola marka iyagoo madiine ka yimi oo kun iyo toddoba afar kun afar afar boqol iyo toddobaatan kilomitr wax ku dhow soo socday oo maka soo dul istaagay oo kacbadii u muuqato oo la yidhi geli maysaane horta noqda halkaana lug iyo dee ku yimi gaadiid oo intaasoo rafaada soo maray taasi waa mid geli maysaan noqda haaniyan qofka mu naga soo islaamay haddaanu reer makanahay soo islaama toban sano gudahood nagu soo celiya annaga wixii idinka idinka yimaado oo maka kusoo noqdana idinku soo celin mayno waa ani waa qodobo adadag markaasay ayay ka dulqaateenoo ilaahay qalbigooda uu sakiine u yeelayoo ay go-aankaasba iska liqeen markaa si ilaahay subxaana wa tacaala uu taa ma garanaysa abaalgulkeedii ayaa qaniimo u gaar ah oo aan cid kale la qaadan oo lala wadaagin ayuu usoo dedejiyey oo khaybar ah oo khaybarna yuhuudda cadaawe ah oo qabaa'ilkan carbeedna heshiis la ah oo xulafo la ah nebigan alay sala slm col ku ah ayaa joogta markaa markii qurayshiyo heshiiskii u dhacay oo qurayshina laga aamin noqday ayaa dee nebiga alay sala slm khaybar buu tegi doonaayo u ku duuli doonaa taas baa marka ilaahay leeyahay kuwaasi waxay odhan doonaan waa idin raacayna yaan la raacin qaniimada qolon qololan baa iska leh asxaabu shajara ayaa qaniimadan leh hadde culimadu waa le waxay leeyihin waa jirtaa inuu qaar ka siiyey xabasho xabasho dadka ka soo noqday iyo jacfar abi aalib iyo qoladii ka soo noqotay inuu wax ka siiyey oo qolooyin markii dambe qaniimadii wax kasii siiyey waa jirtaa taasi laakiin de waa un wax un iyaga ma garanaysaa uu nebiga calayh salaatu wasalaam uu u gartay weeyaan laakiin qaybta saxaabi laba saxaabioo qaybta aada u yaqaanay baa loo dhiibay qaybiya wixii laga helay khaybar laga helay qaswada sayaquula waxay ku odhan doonaan almukhallafuuna kuwii la dibdhigay oo kaa dibdhacay markaad maka u soo socotay waxay odhan doonaan ida ndalaqtum idaadaasi ma waxay daraf u tahay sayaquuluda hore sayaquulu lmukhallafuuna idaa waqtigii bay odhan doonaan ida ndalaqtum markii ay maaragtay aad tagtaan oo qabataan ilaa maqaanima haniimooyin qaniimooyin a qabataan ay makaana qanaa'ima meel qaniimo ah ka soo qaadanaysaan litaakuduuha saa u soo qaadataan qaniimada waxayd odhan doonaan daruna dar waa dar oo daruun laga dhigay waka waatay idhahdaan ficilkiisii maadi iyo baa la waayey la dilay waxsaska iska idhahdaan daruna yudrukuna naga taga natabickum aan idin raacno oo qaniimadaa idinla soo qaadanno haddaanu dullaanka idlan gallo saasay idin odhan doonaan yuriiduuna waxay doonayaan an yubadiluu inay bedelaan kalaam allaahi kalaamka ilaahay oo uu hore u sheegay oo inaan cidin raacina inay bedelaan bay doonayaan qirada kalena waxay tadhaha kelima allaahi yuriiduuna an yubadiluu kelima allaahi jamcu kelimati qul waxaad tidhaahdaa lan tattabicuuna na raaci maysaan na raaci maysaan kadaalikum sidiinaas oo kale ayaa qaala allahu alla yidhi min qablo hor intaydaan maaragtay aanaan idin soo gaadhin oo aan madiiba aydaan iman ama intaanaan bixin oo khaybar aadin sidaasaa alla yidhi base yaquuluuna waxay odhanayaan bal iska daayo taxsuduunana waa naxastiyaysaan qaniimadaan noo diidan tihiin ahe ballanta ilaahay bay doonayaan inay bedelaan oo ilaahay ahluxudaybiya u ballan qaaday inay khaybar qanimadeeda keligood qaadanayaan markaasay leeyihiin inaynaan xoolaha wax ka helin baa doonaysaanoo xasad baa yaa yaa wadaan bay leeyihiin bal iska daayey ka tagay arrintaase kaanuu waxay ahaadeen laa yafqahuuna kuwa aan fahmaynin diinta ma fahmayaan diinta ma fahmayaan laakiin xoola hadday meel ku jiraan xoogaa laga soo helayo oo xoogaa lagu soo dhufanayo halkaa aad bay u fahamsan yihiin waxay ahaadeen laa yafqahuuna ilaa qaliil qaala allahu tacaala qul lilmukhallafiina qul waxaad ku tidhaahdaa nebi allow lilmukhallafiina kuwa la dibdhigay ee aayaadkii hore hadda lagu soo sheegay min alacraabi xaal ay acraabta yihiin reer miyiga waxaad ku tidhaahdaa se tudcawna waxaa laydinka dalbi doonaa laydinku yeedhi doonaa ilaa qowmin qole ayaa laydinku yeedhi doonaa dad baa laydinku yeedhi doonaa dagaalkooda satudcawna waa laydin yeedhi doonaa ilaa qowmi ilaa qitaali qowmin qolo dagaalkood inaa qolo la dagaalantaan baa laydinka dalban doonaa laydinku yeedhi doonaa qoladaasoo uli ba'sin ba'si u saaxiiba dhibaato iyo dagaalyaqaan u saaxiiba ba'sigaas weliba shadiidin daran qolo dagaalyahana oo huudiya hangaallo qabta oo dagaalka belo ku qabaa ayaa laydinku yeedhi doonaa tuqaatiluunahum waa la dagaalami doontaan waa la dagaalami doontaan oo way isku shuf beeli doontaan ow yuslimuuna ama way islaami doonaan qolada ah haddaba fa in tudiicuuha haddaa adeecdaan oo qolada dagaalkooda u kacdaan oo dagaalkooda qabataan yuutikum ullaahu ilaahay wuxuu idin siin doonaa ajran mushqaayad buu idin siin doonaa xasanan oo wanaagsan wain tatawallow haddaad jeesataan haddaad jeesataan kamaa tawallaytum sidii aad aada u jeesateen oo aydan xudaybiyaba ugu bixinin min qablo hore se aa u jeesateen yucadibkum waa idin cadaabi doonaa alle cadaaban cadaab buu idin cadaabi doonaa cadaabkaasoo caliiman waxguba oo maaragtay kulul oo xanuun kulul qoladaa iyadaa waxaad ku tidhaahdaa buu leeyahay nebiga alle ku leeyahay tabaaraka wa tacaala qol waxaad ku tidhaahdaa nebi allow lilmukhallafiina min alacraab nimanka acraabta ah ee la dib loo dhigay ee xudaybiye aan idin raacin ee haddana le khaybar aan idin raacno iyo qaniimadan yar ee fudud waxaad tidhaahdaa kan idinoo raac maysaan tan qaniimadan ilaahay baa qolo gaara siiyey laakiinse se tudcowna waa laydin yeedhi doonaa ay tutlabuuna yowm min alayaam ayaa laydinku baaqi doonaa oo laydinku yeedhi doonaa inaa qolo la dagaalantaan ba'si shadiidah ilaa qowmin qowlii ba'si shadiid qolada tan marka kuwee weeyaan ba'siga shadiidkaa u saaxiibkaah ee degalyahanka ee khatarta culimmadu waa ay qoloba waxbay ku sheegeen waxaa la yidhi waa qolo la yidhaahdo banu xaniifa ninkii lo odhan jiray musalimat lkadaab iyo qoomkiisii weeyaan culamada kale waxay leeyihiin selafka ka mid me waa hawaazin iyo haqiif iyo qolada la yidhaahdo qoladii markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu fatxu maka sameeyey uu maka furtay uu dagaalka ku qaaday ee hawaazin iyo haqiif iyo halkaa daa'if iyo aagaa deganaa weeyaan qawl kale wuxuu leeyahay me ahlu faris weeyaan nimanka farisiyiinta ah ee eeraanta iyo qolyihii xaggaas jiray weeyaan ruom weeyaan maya waxa weeyaan qolooyin la yidhaahdo albarizuna oo akraad la yidhahdo kurdiga qolada la yidhaahdo kurdigana waaba la isku haystaa sinjigiisi wixiise qoladaa wihaye kurdi weeyaan adigu ilaa toban qol siddeed qol sagaal qol ayaa lagu sheegay se culimmadu waxay u badan yihiin inay yidhaahdaan waa banu xaniifa nimanka la yidhaahdo banu xaniifa banu xaniifuu niman baas bay ahaayeenoo markii dambe waa tii dee mid nebi sheeganaya adoo kadaabi uu ka soo baxay waa kuwii saxaabadu la dagaalamay waa tii ay saxaabo badan laayeen iyagana markii dambe yani si fiican looga looga qaalib noqday ee la laayey waxay degenaan jireen meel la yidhaahdo iminka la yhahdo kharaj baa la yhahda sacuudiga kharaj waa meeshan iminka loodan la yidhaahdo maraaciga caana maraaci waa taqaana caana maraaciga looda laga liso oo meesha lagu dhaqo weeyaan sacuudiga kharaj la yidhaahdo loodaas waa meeshay daaqdo halkaasay aada deganaayeen qolobaasoo dagaalyahan oo dagaalqabka warqabana waa ay haayeen weli baasin shadiid culimmada qaar saasay u badan yihiin adigu si kastaba ha ahaatee waxa weeyaan waxaa laydinku yeedhi doonaa ilaa qowmin qolo ayaa laydinku yeedhi doonaa qolada oo weli baasin shadiid dagaalyahan ah dabeedna waad la dagaalamaysaan ama way islaami doonaan haddii aad deecdaan ilaahay ajar xasana wanaagsan bu halkaa idinka siinaya qaniimo iyo ajarba waa idin siin doonaa haddaase u jeesataan sidaa markii horeba u jeesateen oo halkii hore ka miistaan taana yucadibkum ilaahay waa idin cadaabaya cadaaban aliiman qul waxaad tidhaahdaa nebi allow lilmukhalafiina kuwa la dib dhigaaye min alacraabi xaal ay acraabta reermigaa yihiin waxaad ku tidhaahdaa setudcawna waxaa laydinka dalbi doonaa laydinku yeedhi doonaa ilaa qowmin ilaa qitaali qowmin qolad la dagaalankooda qoladaasoo weli baasin basi u saaxiibka baasigaasoo shadiidin daran dagaalyahan ah wey tuqaatiluunahum waad la dagaalami doontaan ow yuslimuuna ama way islaami doonaan fain tudiicuu haddii aad adeecdaan oo aad la dagaalkaa qaadaan yuutikum ullaahu ilaahay waa idin siin doonaa ajran ajar buu idin siin doonaa xasana wanaagsan wain tatawallow haddii aad jeesataanna kama tawalaytum sidaa u jeesateen min qablo hor yucadibkum alla waa idin cadaabi doonaa cadaaban cadaab buu idin cadaabi doonaa cadaabkaasoo aliiman ay muliman qaala allahu tacaala laysa cala alacmaa xarajun kuwaasu cudurdaar beenbeena bay sheegteen oo kuwii lahaa shaqalatnaa amwaaluna wa ahluna macduuriin maysan ahayn cudurdaar mayna lahayn laakiin halkan rabbi waxa uu ku sheegayaa dadka cudurdaarka leh ee iyaga hadday jihaadka ka habsaamaan aan debi saarnayn baa halkan lagu sheegayaa laysa ma ahaanin cala lacmaa indhoolaha miduu ku sugan yahay xarajun dembi kuma sugna dushiisa ma saarna laysa ma ahaanin cala lacmaa qofkii indhoolaha ahaa xarajun miduu dembi ku sugan yahay dushiisa ma aha walaa cala alacraji qofkii laangaro ahaana walaysa ma ahaanin cala alacraji qofkii curyaanka ahaa ama laangaro ahaa miduu ku sugan yahay dushiisa xarajun dembi qoladana dembi kuma sugna walaa cala almariidi walaysa ma ahanin cala almariidi qofkii xanuunsanayee jirana mid uu ku sugan yahay dushiisa xarajun dembi ku sugan yahay ma ahan waa haddii dagaalkii ka habsaamo waman yudic allaha ninkii alle adeeca si guudba iyo wa rasuulahu rasuulkiisa ama ha indhoolaado ama ha curyaan ahaado ama ha xanuunsanaye yudkilhu ilaahay wuxuu gelin doonaa jannaatin jannooyin buu gelin doonaa jannooyinkaasoo tajri ay soconayso min taxtiha hoosteeda alanhaar webiyaal webiyaal ay soconayaan waman yatawalla midka jeestana yucadibhu ilaahay waa cadaabi doonaa cadaaban cadaab cadaabkaasoo aliiman dagaalkii waxaa ka hadhaya oo cudurdaar haystaa qofkii indhaalaa de qof indhaala dagaal muxuu ka taraya meel laga xigaba garan maayo qofkii isaguna aan socon karayn ee acrajka ahaa meesha dagaal weeyaan berigaa toogashana ilaa ma jirine waa la isbaaxsanaya waa sida loo kala xoog badan yahay qof laangadhaa dee waa loo soo qoslaya soomaha dagaalka marka la arko isagoo dhuntinaya marka isagana waxba ma saarna hadduu ka hadho walaa cala almariidi maradku isagu waa cudurdaar maaragtay daari ahoo xataa yabraa weeyaan ilaa intuu ka bogsanayo qofka jirani haddiise dee maalintii la baxaayey ee jihaadka la qaadayey oo qofku dee xanuunsanayo oo jiro ay ku sugan tahay isagana inuu hadho dembi kama saarno oo dembi dembi dembi ku qabsan maayo marka labada hore cudurdaar iyagu laazim ahoo joogtaa bay leeyihiinoo qofkii indhoolo ahaa iyo kii maaragtay nacrajka ahaa iyagu waxa weeyaan si cudurdaar laazima baybay baa la jooga ka mariidku laakiin waa cudurdaar daari ah oo hadhow hadduu bogsado horuu ka raaci doonaa insha allah kuwa iyana haddii meeshu ay fog tahay walaa cala aladiina laa yajiduuna walaa cala aladiina ha kuwii aan gaadiidka ay fuulaan haysanna oo markay ku idhaahdeen gaadiidna siina aad tidhi qulta laa ajidu ma axmilukum calayhi tawallow acyunuhum tafiidu min addamci xaasanan ilaa laa yajidu maa yunfiquun kuwa maaragtay iyagu gaadiidka ay meesha ku tagaan haysanna iyagana maaragtay cudurdaar bay leeyihiin cudurdaar bay leeyihiin laakiin kulligood waxay ku xidhan tahay idaa nasaxuu lilaah markay rasuulka iyo alle ay u naseexeeyaan oo ay khayrka la jecel yihiin inay diintu guulaysato oo gaalada la jebiyo oo ilaahay subxaana watacaala nebiga iyo mu'miniinta raacsan nasri siiyo sidaa markay niyeysan yihiin oo jecel yihiin oo ku ducaynayaan sidaas ba ay markaa ay markaa aan dembi ku saarnayn laakiin hadday iyaga laftooda munaafiqiin kale oo indhala yihiin ama see dhegala dee kuwa waxa weeyaan dembi baa saaranoo waxa weeyaan dembi waa saaran yahay iyaga laysa ma aha nin calalacmaa ka indhoolo ah miduu ku sugan yahay dushiisa xarajun dembi walaa cala lacraji ka langadhahay curyaanka miduu ku sugan yahay dushiisa ma aha nin xarajun dembi walaa cala almariidi qofkii jiranaana dushiisa miduu ku sugan yahay ma aha xarajun dembi waman yudic allaha ninkii adeeca alleh wa rasuulahu iyo rasuulkiisa yudkilhu ilaahay wuxuu gelin doonaa jannaaten jannooyin buu gelin doonaa jannadaasoo tajrii ay soconayso min taxtiha hoosteeda alanhaaru webiyaan waman yatawalla ninka jeestana yucadibhu ilaahay wuxuu cadaabayaa cadaaban cadaab cadaabkaasoo aliiman laqad radia allaahu lawallaahi qad xaqiiqah radia allaahu ilaahay waa raalli buu ka noqday cala lmuuminiina muuminiintii muuminiintii ilaahay raalli buu ka noqday asha ku jirtaa waa cahdiye oo waa muuminiintii xudaybe tagtay weeyaan ee nebiga la baayacantatay id wakti yubaayicuunaka ay kugula baayactamayeen oo kugula heshiinayeen inay dhintaan amase inaanay cararin taxta shajarati geedka hoostiisa geedka hoostiisa ay kugula baayactamayeen ayaa ilaahay ka raalli noqday saas daraaddeed waa ahlu janna waa inaga soo maray facalima waxaa ilaahay ogaade maa ayaladii kiibuu ogaaday ku sugnaaday fii quluubihim qalbigooda ku sugan wixii qalbigooda ku jiray ayaa ilaahay ogaa oo diin iyo iimaan iyo khayra faanzala sakiinata markaasaa xasiloolyo ilaahay ku soo dejiyey tumaaniino iyo sakiino iyo waxa weeyaan isku kalsooni iyo iimaan siyaadaa ayaa ilaahay ku soo dejiyey calayhim korkooda wa ahaabahum waxa uu ku abaalmariyey fatxan furasho ahay qariiban oo dhow fadxigu waxaa weeyaan addafaru bilbilaadi cunwatan aw sulxan waa in waddan la qabsado meel la qabsado ayaa fatxi lagu magacaaba marka khaybar weeyaan waa asaaban wuxuu ilaahay ku abaalmariyey fatxan fatxi buu ku abaalmariyey u gaar ah qariiban u dhow waa khaybar iyo wa maqaanima qaniimooyin kale ayaa ilaahay ku abaalmariyey qaniimooyinkaasoo kafiiratan fara badan qaniimooyinkaasoo yaakhuduunaha ay qaadan doonaan oo waa qaniimooyinkii dambe ee iska soo wada dabadhacayay wa kaana allahu ilaahay waxau ahaaday casiizan midkii qaaliba buu ahaaday oo raaya oo isagoo adag xakiiman oo falsuuban fal iyo xikmadbiisa ayaa maaragtay badan weeye wacadakum allahu ilaahay waxau idin yabaayad aa muminiintii tihiin maqaanima qaniimooyin kahiiratan fara badan qaniimooyinkaasoo taakhuduunaha qaadan doontaan facajala wuxuu soo dedejiyey lakum idinka haadihii tan buu idin soo dedejiyey haddaa ahlulxudaybiye tihiin tan khaybar ayuu idin soo dedejiyey oo naqad idinka dhigay mid degdega oo haddaa qaadanaysaan wa kafa waa reebay aydiyannaasi dadka gacmahoodana cankum idinka ayuu idinka reebayoo haddii aa ku maqnaydeen maaragtay xudaybiya qorayshtii waa idinka reebay gacmahooda dadkii aa kaga tegteen madiinana yuhuuddii iyo qabaa'ilkii kale ilaahay waa ka badbaadiyey haddaa jidka marayseen alla waa idin badbaadiyey dadka gacmahoodii buu idinka reebay oo idinka maaragtay idinka qabtay oo aan idinla dagaalamin litashkuruuhu sidaa ugu mahadnaqdaan alle iyo walitakuuna sida ay u ahaato aayatan aayadaad u ahaato reebitaanka ilaahay dad gacmahooda idinka qabtay lilmu'miniina mu'miniinta siday ugu noqoto aayad ugu noqoto oo yahdiyakum uu idin hanuuniyo siraadan jid uu idin hanuuniyo jidkaasoo mustaqiiman toosan meeshaynu qabsanay kama gaari karno insha allah halkaasaynu aynu iskaga joojin doonaa hadhow aynu halkaas soo biloobi doonaa insha allah slى اllah وsلم وbaaرك عlى نبيinا mحamed